أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الماء النجس وغيره وحو فصل يهي بيه نجاسوبي iyo wanaxwihi biyaha nijaasoobay wixii la midka ahaa ayuu u fasal yahay sheekhu raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli doonaa biyaha marka ay nijaasoobaan axkaamta ay qaadanayaan iyo biyuhu anwaacda ay u qeybsamaan waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa jamiicu lmaa'icaat waxyaalaha dareeraaga ah iyaguna bal sida ay u nijaasoobaan iyo axkaamta waxyaalaha dareeraaga ah oo dhan hadday nijaasoobaan sida loola dhaqmayo ayuu sheekhu ka hadli doonaa raximahu اllahu tacaala qaala shaykhu raximah اllah yanjusu lmaau biyuhu way nijaasoobaan biyahaasoo alqaliilu yar iyo wagayruhu gayru lmaa iyo biyahaas gayrkood iyaguna way nijaasoobaan gayrkaasoo min almaa'icaati waxyaalihii dareeraayaalka ahaa oo dareeraha ka midka ahaa oo wixii dareerayay maxay ku nijaasoobaan biyahaas yar iyo dareeraha labaduba waxay ku nijaasoobaan bimulaaqaati najaasati najaasada la kulmideeda ay labadoodaba ku nijaasoobaan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala biyuhu hadday yihiin qaliil yanjusu lmaa alqaliil biyaha qaliilka ah way nijaasoobaan biyaha qaliil marka maxaa loola jeedaa waa maa naqasa cani lqulatayn biakhara min ridlayn waa biyaha qulataynka ka yar qulataynka biyaha ka yar oo wax ka badan laba rodol ka sii hooseeya qulataynkii ayaa laba rodol wax ka badan ayuu biyihii ka sii yaryahay biyahaasi waxaa la yidhaha biyo qaliil ah marba haddaysan qulatayn gaaraynin biyo qaliila wey biyaha marka qaliilku way nijaasoobaan wa gayruhu gayru lmaa'i biyaha gayrkiisuna wuu nijaasoobaa oo min almaa'icaati waxyaalihii dareeraaga ahaa oo dareerayo shubmayay bimulaaqaati najaasati najaasada la kulmideeda ayay ku nijaasoobaan wa in lam yatagayar xataa yuusan isbedelin biyuhu marba hadduu qaliil yahay inuu isbedelo shardi ma aha biyuhu haddayba yar yihiin oo qulatayn ay ka yar yihiin haddii nijaaso ay ku dhacdo biyahaas waa nijaasoobeen ama ha isbedelaan ama yaysan isbedelin waxaa kaloo xukunkan u yaalla bimulaaqaati najaasaati waxaa xukunkaas u yaallaa oo kale wagayruhu min almaa'icaat waxyaalihii dareeraayga ahaa ama qulatayn ha noqdaan shaygu hadduu dareero yahay oo biyaba uusan ahayn looma shardiyo qulatayn ha gaaro ama ha ka yaraado waa isku xugun dareeraaga maxaa soo gelaya tusaale ahaan caanihii oo kale laba fuusta iyo saddex fuusta oo caano ah haddii nijaaso ay ku dhacdo bis waa nijaasada ama qulatayn ha noqdo ama yuusan qulatayn noqon saliidiyaa la mida biyihii khalka ahaa khalku waa la mid dareero shardi ma aha inuu qulatayn gaaro ama yuusan gaarin waa isla mid waxa la kala farqinayo oo la leeyahay qulatayn ma gaarin mise waa ka yaryahay waa kee waa biyaha biyuhu marka hadday qulatayn ka yar yihiin waa nijaasoobaya ama ha isbedelaan ama yaysan isbedelin wuxuu ku yihi sheekhu waa limafhuumi maa saxa min qowlihi sala allahu calayhi wasalam waxaa laga fahmay xadiiskii saxiixa ahaa oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa balaga almaau qulatayn biyuhu hadday qulatayn ay gaaraan lam yaxmil khabata nijaas ma xambaaraan biyuhu haddayba qulatayn dhan yihiin ma nijaasoobaya id mafhuumuhu xadiiskaas waxaa laga fahmi anna maa duunahumaa wixii qulatayn ka yar yaxmilu lkhabata inuu nijaas xambaaray qulatayn biyuhu hadday ka yar yihiin inuu nijaasoobaya ayaa laga fahmi ee yata'aharu bihi nijaasta inuu ku saamoobayo walaa yadfacuhu uusanna iska difaaci karin nijaasta hadduu qulatayn ka yar yahay wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala wayustathnaa waxaa laga soo reebaa masaa'ilu dhowr mas'alo ayaa la soo reebaa dhowr mas'alo waxaa la soo reebi laa yajuusu fiiha qaliilu اlmaa walaa kahiiru gayrihi biyihii yaraa dhowr mas'alo oo aysan ku nijaasoobayn walaa kahiiru gayrihi biyaha kayrkood kahiirkiisuna waxyaalihii dareeraaga ahaa oo fara badan iyaguna aysan nijaasoobayn wa qaliiluhu dareeraaga midkiisa yarna uusan ku nijaasoobayn bimulaaqaati nijaasa nijaase la kulmideeda uusan ku nijaasoobayn ayaa laga soo reebi sheekhu wuxuu ku leeyahay dhowr mas'alo ayaa laga soo reebiyo biyihiiyo yar oo nijaasa ay ku dhacday haddana aan nijaasoobayn ayaa jira biyihii way yar yihiin hadda maxaan soo marnay biyuhu hadday yar yihiin nijaasa ay ku dhacdo way u dhammaatay ayaan soo marnay waa nijaasoobay waxaa laga soo reebi yuhi sheekhu biyo yar oo nijaaso ay ku dhacday oo haddana aan nijaasoobeyn ayaa jira wayustathnaa waxaa laga soo reebi masaa'ilu masaa'ilaa laga soo reebi maa ayiladii kiyaa laga soo reebi masaa'ilkaa ka bedel masaa'il a laga soo reebi maa a laga soo reebi waa bedel maa ayiladii kiyaa laga soo reebi laa yudrikuhu maagaas uusan arki karin yadrikuhu meesha uu leeyahay ya-du way gudan tahay matniga yudrikuhu waayo ya-da hore way gudan tahay maa ayiladii kiyaa laga soo reebi laa yudrikuhu maagaas uusan haleeli karin addarfu araggu uusan haleeli karin nijaasadii waa nijaaso aada u yar yaraantii heer waxay gaartay indhuhu aysan qaban karin nijaasadu hadday heer kaa gaarto ama biyaha ku dhacdo ama dareeraa kaleo saliid aya ku dhacdo ama caanaha ku dhacdo ma nijaasoobay de wuxuu marba haddaysan indhahuba qaban karin nijaaso aada u yar ay tahay oo indhuhu aysan qaban karin ma nijaasoobay biyaha ku dhacdo dareeraha ku dhacdo ma nijaasoobay maralbada marka nijaasada aada u yar oo indhuhu aysan qaban karin maxaa loola jeedaa ay albasaru almuctadil indhaha dhexdhexaadkaa loola jeeda indhaha daciifka ah loolama jeedo kuwa xadgudubka aragkooda uu xadgudub yahana loolama jeedo laguma cabiray waxaa la fiirinaa qofka indhihiisu uu dhexdhexaad yahay ayaa laleeyahay waxaan fiiri nijaasada meesha ku dhacday hadduu yidhaha nijaasadan waa nijaaso aada u yaroo ma arki karaba waa macfi layska cafimay fa innahu laa yu-airu waxba ma saameynayo nijaasada aada u yar oo indhuhu aysan qaban karin in kaana sheekhu wuxuu yihi waxaa shardiya min gayri muqallad nijaasada aada u yar haddaysan ahayn muqallada nijaasadii yani adkayd oo la adkeeyey haddaysan ahayn nijaasada yar nijaasada muqallada waxaan kusoo barayna nijaasatu lkelbi walkhinziir oo haddaysan ay iyo doofaar aysan ahayn waa masaladii hore aan usoo barannay oo rimli ibnu xajar isku khilaafsanayo ibnu xajar isagu wuxuu leeyahy waxaa shardiya inaysan ay iyo doofaar nijaasadaas yar aysan ka iman ama haddii ay iyo doofaar ay ka timaado isagu sheekhu wuxuu leeyahay lama cafinayo lama cafinayo waxaa kaloo shardi sheekhu uu ka dhigay waqalla inuu yaraadana waa shardi curfan xagga caadada nijaasadaas inay yar tahana waa shardi waxaa kaloo shardiga walam yuqayir inuusan shaygii uu ku dhacay uusan bedelin midabka iyo dhadhanka iyo waa inuusan ka bedelin walow tagayuran qaliila isbedel yar ba allah ka dhigay waa inuusan nijaasadaasi aysan isbedel ku samayn biyihii iyo dareeraagii waxaa kaloo shardi sheekhu uu sameeyey walam yaxsil bificli walam yaxsul bificlihi waa inuusan ficilkiisa ku xasilin oo asagu meeshii uusan ku ridridin ficilkiisa uusan ku ridridin meeshii ayaa shardi ah ama qofka hadduu nijaaso yar intuu soo qabto uu biyihii yaraa isaga rido oo ficilkiisa uu ku daadiyo bisway biyahaas waa mutanajis waa nijaasoobay waa limashaqati alixtiraazi canhu can maa laa yudrikuhu darfu nijaasada yarow ishu aysan qaban karin waa dhib silaisaga ilaaliyo lidaalika sharcigu waa cafiyey maadaama aan la iska ilaalin karin waxyaalaha ishu aysan qaban karin wa meytatun waxaa kaloo laga soo reebi yuri sheekhu wa meytatun meytadii xayawaankii baktiga ahaa ee meesha ku dhintay meytadaasoo laa dama dhiig allaha meytada uusan u sugnaanin dhiiggaasoo saa'ilun ee shubmaya biyihii ama dareeraagii xayawaana ku dhintay xayawaankaasina dhiig dareerayo shubmaya ma lahan ilaa in ghayarat meytadaasi inay beddeshay ma ahan oo ama midabkii ama dhadhankii biyihii ama dareeraagii inay ka bedeshay ma ahan aw amase durixat ama in lagu riday oo meesha lagu rido kas loogu riday ma ahan wahiya meyita iyadoo meydaha la soo qabtay xayawaankii oo meyda markaasaa kas biyihii loogu riday de waa mutanajis marka mutanajis masalada labaad uu sheekhu sheegay oo sharcigu cafiyey waxaa weeye biyihii waxaa lagu dhex arkay xayawaan ku dhintay ayaa lagu dhex arkay xayawaankaasna waa xayawaan haddii xubin ka mida sidaa aada u goyso wax dhiigahoo shubmayoo ka imanaya male wax dhiiga oo dhibcaya oo dhilka dhulka ku dhibcaya ma lahan xayawaanka maxaa ka mida haraanki yaa ka mida waxaa ka mida kaneecadii ayaa ka mida tisxigiyaa ka mida bahashan dhuuricasadaa ka mida wiriirigaa ka mida quranjadaa ka mida dhilqaha ka mida boodadaa ka mida waxyaalahaasoo dhan xayawaanaadka yaryarka ah waa xayawaanaad haddii sidaa loo kala gooyo wax dhiigahoo shubmaya aysan ku jirin xayawaanaadkaas ayaa weelkii caanihii aada cabbaysay ama biyihii aad ku weyse qaadanaysay ayay ku dhaceen markaasay ku dhinteen waa daahir shaygaas daahir wey maxaa waxyaalaha noocaas oo kale ah layskama ilaalin karo marka wixiiba mashaqatulixtiraas ah oo in layska ilaaliyaba ay dhib tahay sharciga islaamku wuu cafiyey wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay wuxuu yidhi diinta dhib ilaahay idinkagama yeelin wixiiba mashaqa ay ku imanayso oo lagu dhibtoonayo sharcigu wuu cafiyey waxyaalaha la cafiyo oo sharcigu uu cafiyey waxaa ka mid a limashaqati alixtiraas uu cafiyey caruurka marka uu naaska hooyadii uu nuugayo waxaa ku badan ilmuhu markay naaska nuugayaan markay yar yihiin matagoodaa badan matagooda ayaa badan waa matagaya markii ay matagaan afkii muxuu noqonaa waa nijaasow ilaa matagu nijaasow afkii wuu nijaasoobay afkii hadduu nijaasoobay hooyadii shardi ma aha mar walbaba inay naaskeeda ay ka ilaaliso oo mar walbaba cunuga afka laga mayro shardi ma aha waxay ka mid tahay nijaasaadka la cafiyey waa cafi leanna hooyadii mar walbaba iskama waardiyin karto isagoo cunugii matagay ay waxaa laga yaabaa in haddana naaska ay siiso inay mar walbaba marka iska mayrto naaska ay mayrto ama afkiisa ay mayrto waxba shardi maaha waxyaalaha sharcigu uu cafiyey ayay ka mid tahay limashaqati alixtiraas masaladaana waxaa ka hadlay rimliga kitaabkiisa nihaayada ah oo sharaxa manhaajka ayuu uga hadlay waxaa kaloo sidaasoo kale caddeeyey xaafid ibnu salaax raximah اllahu tacaala waa cafis ayuu yihi wafamu sabiyin tanajasa limashaqati alixtiraasi canhu laa siyamaa fii xaqi almukhaalidi lahu dadka yani ilmaha xanaanaynaya waa loo cafiyey masaladaas sharcigu wuu cafiyey ibnu salaax iyo waxaa sheegay axmed arrimli wamaytatun laa dama lahaa saa'ilun ilaa in gayarat inay bedeshay ma ahan oo midabkii ama dhadhankii meytadu ay bedeshay ma ahan aw amase durixat ama in lagu riday ma ahan wahya meyita xayawaankii yaraa isagoo meyda ayuu intuu soo qabtay uu galaaskii uu cabbayey ama biyihii uu ku weyse qaadanayay ayuu kas ugu ridriday isagoo meyda eber wey marka nijaasoob isagoo meyda hadduuba ku riday marka waxyaalahan xayawaanaadkan yaryarka ah oo dhiigga shubmaya aan lahayn in markaa aysan waxba nijaasaynaynin waxaa daliil u ah xadiisu dubaab xadiiska tisxiga nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tisxigu labadiisa baal midna wuxuu ku wataa cudur midna wuxuu ku wataa caafimaad marka dabeecadiisa waxaa ka mid a baalka cudurka ah oo sumaysan ayuu markuu galaaska ku dhaco ama shayga kale uu ku dhaco baalka cudurka ahuu ku ritaa weelka marka nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fa aqmisuuhu sii wada tiimbiyu yidhi ku wada ribu yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam haddii lagu wada ribado maxaa imanaya inuu ku dhinto dabeecadda saasii keeni nabigana amray sala allahu calayh wasalam tisxigii waa xayawaanaadka almeytatu alatii laa daman lahaa saa'il waxay ka mid tahay meytada aan dhiig shumaya aan lahayn walidaalika wuxuu fasaxay nabigu sala allahu calayh wasalam tisxigu markuu hal baal oo yacni caanihii ama biyihii aad ku weyse qaadanaysay uu kaaga rido in lagu wada dhex rido ayuu amray nabigu sala allahu calayh wasalam wa famu hiratin waxyaalaha lasoo reebo waxaa ka mid a oo sharcigu yacni uu soo reebay wa famu hiratin bukulaasha afkeedii bukulaasha afkeedoo tanajasa afkaasoo tanajasa ee nijaasoobay uma markuu nijaasoobay ka bacdi haabat way maqnaatay ukulaashii meel kale aaday waxtumila waxaana suurtagal laga dhigay wuluuquhaa mukulaasha afgelinteedii fii maain biyo ay afka soo gelisay ayaa suurtagal ah biyahaasoo kaiirin ee fara badan wakadalika waxaa la mid a asabiyu saqiirkiina waa la mid idaa tanajasa saqiirku hadduu nijaasoobo uma markuu nijaasoobay kabacdi haaba uu maqnaaday wax tumilad suurtagalna laga dhigay dahaaratuhu dahaaratu sabiil saqiirkii inuu yacni dahaaradiisii ay suurtagal noqotana la suurtogeliyana waa la mid laba mas'aloo kale ayuu sheekhu sheegay masalada ugu horreysa waxaa weeye wuxuu ku yidhi sheekha wafamu hiratin mukulaasha afkeediina waa laga soo reebay afkaas mukulaashoo tanajasa nijaasoobay afkii mukulaasha waxaad ku hubsatay inuu nijaasoobay xayawaanka mukulaasha ama maaragtaay wixiiba aan ahayn ey iyo doofaar aan ahayn hore waxaan usoo qaadanay waa iska daahir korkooda iyo afkooda iyo waa daahir haddaadan afkooda nijaas ka hubsanin waa daahir laakiin mukulaashan waxaad ku hubsatay afkeedii oo nijaasoobad aragtay afkoodii oo nijaasoobay ayaad aragtay uma qaabat mukulaashii markaad hubsatay afkeedii inuu nijaasoobay way maqnaatay way kaa tagtay markay kaa tagtay muddo ka bacdi way soo laabatay mukulaashii wax tumila waxaana suurtagal laga dhigay oo suurtagal noqday wuluuquhaa mukulaashii afgelinteedii fii maa-in biyo ay afka soo gelisay biyahaasoo kaiirin ee fara badan markay maqnaatay meelaha waxaa ka dhowaa biyo badan oo qulatayn gaaraya waxaa marka maskaxdaada aada isweydiisay war amay suurtagal tahay mukulaasha nijaas afkeeda waad ku hubtaye biyihii meeshai leeyaho qulataynka ahayoo warka ahaa amay soo cabtay biyaha oo biyaha markay cabbaysana dee afkeediyaa daahir noqonay intay afka gelinayso dahaaraa socata afkeeda intay gelinayso biyaha faraha badanoo qulataynka afkeedii daahir u noqday iyadoo marka suurtagal ay tahay biyo badan inay afka soo gelisay ay kugu soo laabatay biyaha haddii weel aada ku weysa qaadanayso mukulaasha ay afka kaa geliso waa daahir leanna waxaa weeye asalkeedu muxuu ahaa dahaaro nijaastii aad ku hubsatana waxaa suurtagal noqday inay biyo kale soo martay biyo kale inay soo martay wakadalika waxaa kaloo la mid ah asabiyu saqiirkana waa la mid idaa tanajasa saqiirku hadduu nijaasoobo uma qaada uu kaa maqnaaday wax tumilad la suurtogeliyo dahaaratu dahaaratu sabiy saqiirkii dahaaradiisiina la suurtogeliyey oo suurtagal ay noqotay inuu daahir soo noqday masalada labaad uu sheekhu tii hore la mida waxaa weeye cunug saqiiraada waxaad ku hubsatay inuu nijaasoobay ayaad ku hubsatay kabacdi waa kaa tegey markuu kaa tegey waxaa suurtagal ah gacmihii aad ku hubsatay nijaasada biyo badan oo qulatayn gaaray inuu maaragtaahay gacmaha la soo galay ayaa suurtagal ah oo maskaxdaada waxaad isweydiisay waxaa suurtagala biyo badan inuu gacmaha soo gashaday ee xibintii ka nijaasowday kabacdi markuu kugu soo laabtay daahir cunugaa xibintii uu ka nijaasoobay waa daahir haddayba suurtagal tahay inuu biyo kale uu soo maray suurtagalba hadday tahay hadda mukulaasha tusaale unbuu sheekhu usoo qaatay iyo saqiirka waa iska tusaale mukulaasha iyo saqiirka tusaale weeye waxaa la mid a kullu xayawaanin daahir masalada waa caam xayawaan kastoo daahir ah asalkiisa uu daahir ahaa kabacdina nijaasoobay waa la mid waa la mid yacni mukulaashii kaliya ma aha waxaa soo gelaya faraskii waxaa soo gelaya dameerkii yaa soo gelaya hadduu afkiisa xayawaanaadka oo dhan ay nijaasoobaan kabacdina ay suurtagal tahay biyo badan inay markaa afka ay soo geliyeen ay suurtagal tahay oo afkoodii uu daahir soo noqday wixii ay afka kaa geliyaan waa daahir xayawaan oo dhan aan loola jeedaa yacni mukulaal iyo cunug saqiira waa tusaale tusaale wey xayawaanka oo dhan ayaa loola jeeda waalqaliilu waxaa kaloo laga soo reebi waalqaliilu kii yaraa kaasoo min dukhaani nijaasati nijaasada qiiqeedii ka mid a nijaasada qiiqeedii isaguna waa la mid oo waa laga soo reebi nijaasada qiiqeeda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye maalan saxaro oo kale waa nijaaso waa la shiray degadii oo ka mida degadii oo kale degadii oo la mida waa la shiray qiiqaas marka degada ka baxaya ayaa ku soo gaaray xataa dharkaagiiba ha quyanaada hadduu doono qiiqiyood ujeedo ayaa dharkaagii qiiqi ka yimid nijaasada ayaa dharkaagii ku dhacaya waad ujeedaa waa macfis nijaas maaha nijaas maaha waxaa la mida oo masaladan la mida dukhaanu nijaasa waxaa la mid noqonaya oo culimmada fuqahadu ay ka hadlaan neefta yacni qofka bini aadamka dabadiisa ka imanaysa neeftaas waa qiiq ka yimid saxaradii neeftaas xaggee ka timid saxaradii maradaadii oo qoyan ayaa dabadaada waxaa ka yimid neeftaas dhib ma lahan ma la dhahayo yacni neeftani waxay ka timid waa dukhaanu nijaasa yacni waa qiiq ka yimid ama neef ka yimid asal nijaasa oo saxaro ka yimid sidaas awgeed mara qoyan hadday la kulanto maradii waa nijaas ma la dhahayo ama adigoo qoyan oo soo qubaystay ayaa sidii yacni yani waxaa kaa yimid neeftaasaa dabadaada ka timid ma nijaasoobaysid ma yaa iska ilaalin kara waxaasoo kale ma nijaasoobaysid shaqana kuma laha waalqaliilu kii yaraana waa la mid kaasoo min dukhaani nijaasati nijaasada qiiqeedii ka mida walyasiiru midkii yaraana waa la mid kaasoo min ashacri ee tinta ka mida shacarkaasoo annajisi ee nijaasta ahaa oo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni tin oo nijaas ah ayuu koray maalan faras ama dameer tintiisii ay nijaasiisan tahay oo xayawaanka asalkiisa waa daahir laakiin waxaad ku hubsatay tintan in nijaasu ay gaartay kaadi iyo wax la mida inuu ku galgashay ayaad ku hubsatay marka faraska markii aad taataabanaysay tin yar ayaa kugu soo go-day laba saddex afar tin yaraa kugu soo go-day waa faras korkiisa u nijaasoobay ama waa dameer korkiisa u nijaasoobay ama waa neef kale oo geeloo korkiisa uu nijaasoobo kaadi iyo wax ay ku nijaasoobeen waa taataabatay ama waad ka shaqaynaysay tinaa ku soo raacday tintaas qaliilka ah oo shaygaa nijaasta ka soo go-day waa macfis cafis laakiin qaliilka marka loo cafinayo waxaa weeye ligayri raakib waa qofka aan daabadda saarnayn waxaa qaliilka loo cafinayo ama hadduu daabadda saaran yahan waa faraskii uu ku safrayo dameerkii uu ku safrayo nijaasisnaa hadduu ku safrayo raakib uu yahay waalkaiiru minhu liraakib amaa qofkii korsanaa daabadda wax badan xataa kaasa waa loo cafin ilaa isagaa kasii daruuro badan qofkii salsalaaxayay kanaa ka daran kanaa ka daranoo ilaa gaadiid uu ka dhigtay oo isagii uu saaran yahay kaas waxaa loo cafinaa tin badan haddii korkiisii ay ku googo-do ilaa see yeel iskama ilaalin karo waa daabaddu saarnaa daabaddu saarnaa walyasiiru wax yarna waa loo cafin kaasoo min gubaari assirjiin degadii boorkeedii ka mida degadii meesha yacni tiilay oo intay degadu meesha ku baabaaday ayay boor ahaan ugu soo biday waa degadii nijaasta ahayd boorkeediiyaa kugu soo biday waxa kugu soo bidana waa wax qaliila waa cafis waa nijaas yaroo kugu soo biday waa cafis walaa yunajisu ma nijaaseeyo gubaaru sirjiin degadaa boorkeedii ma nijaaseeyo acdaa'ahu xibnihiisii boorka digadu ma nijaaseynayso shaksiga xibnihiisii xibnahaasoo alradbata ee qoyanaa xibnahaagoo qoyan ayaa nijaasadaa yacni degada boor ka soo baxay ayaa xibnahaagii qoyan ku dhacay xibnihii shardi ma aha walaa hiyaabahuna waa la mid dharkiina waa la mid dharkiioo kaa qoyan ama jirkaagoo qoyan ayaa nijaasadaa waxaa ka soo haaday oo boorka ah oo digada nijaasadeedii ayaa jirkaagiio qoyan taabtay ama dharkaagii taabtay ma nijaasoobayo waa limashaqati alixtiraas laskama ilaalin karo waddadii waxaa laga yaabaa waddadii yacni in digadaasi ay taallo oo xilli boora aada soo martid adigoo qoyan oo dharkaagu ay qoyan yihiin ama dhididsan in waxaa laga yaabaa nijaasadaa boorkeedii digadaa boorkeedii uu kugu dhaco ma nijaasoobayo waa waxyaalaha aan layska ilaalin karinay ka midta laskama waardayn karo walaa yunajisu ma nijaaseeyo qubaaru sirjiini degada boorkeedii acdaa'ahu qofka xibnihiisii walaa hiyaabahu dharkiisana ma nijaaseynayso alradbata ee qoyan faslun hada kani faasilun mid wax kala saaray fi lmaa'i alkaiir wuxuu u fasal yahay biyihii badnaa xukunkoodii halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli biyihii yaraa waan soo ogaanay iyo waxyaalaha lagu cafinayo biyaha yar siday u nijaasoobaan iyo waxyaalaha lagu cafinayo waan soo baranay halkan sheekhu wuxuu uga hadli biyuhu hadday badan yihiin horta maxaa la yidhaha biyo badan xukunkoodiisu muxuu yahay biyo badan maxaa la yidhaha xukunkoodiise muxuu yahay wuxuu ku yidhi sheekhu wa idaa kaana almaau biyuhu hadday ahaadaan qullatayn laba qullatayn biyuhu hadday gaaraan falaa yanjusu biyaha qullataynku ma nijaasoobo biwuquuci nijaasati bisababi wuquuci nijaasa nijaasada ku dhiciddeeda sababteeda kuma nijaasoobo fiihi filmaai biyaha qullataynka ah haddii nijaaso ku dhacdo ma nijaasoobe ilaa in tagayara dacmuhu dacmu lmaa biyaha dhadhankiisii inuu isbedelo ma ahan aw lownuhu ama midabkiisii inuu isbedelo ma ahan yacni saddexdooda inay israacaan shardi ma aha hal xabbaa ku filan ilaa in tagayara dacmuhu dacmulmaa biyaha dhadhankiisu inuu isbedelo maahan waxdahu keligiis dhadhanka keligiis hadduu isbedelo qullataynba ha gaaro waa nijaas aw lownuhu ama midabkiisu inuu isbedelo maahan waxdahu ama midabka keligiis ha isbedelo waa nijaas aw riixuhu ama biyihii qullataynka ahaa urkiisiiyaa isbedelay waxdahu ama urkii keligiisa isbedelay walow tagayuran walow kaana tagayuru isbedelku haba ahaado tagayuran isbedel isbedelkaasoo yasiira ee yar isbedel yar hadduu ka muuqdo qulataynkii waa nijaasooba nijaasaa ku dhacday isbedel yara ka muuqdo isbedel yaroo ku saabsan dhinaca midabka ama ku saabsan dhinaca urkii ama ku saabsan dhinaca dhadhankii nijaasadii isbedel yarba hadday samaysay biyihii qulatayn ba ha gaaro eberga laakiin si kale kuma nijaasoobo si kale qulataynku kuma nijaasoobo casharkeen insha alla marka waxaanu soo qaadana biyihii aanu dhehaynay waxaa dheehay oo ku qasmay mukhaalid zacfaraan iyo maraq iyo waxbaa ku dheehay markaanu dhehaynay waxaanu nidhi biyahaas dahaaradooda waxaa baabi'in kara oo la dhihi karaa yani laguma dahaaro qaadan karo oo tan soo marnay laguma dahaaro qaadan karo waxaa shardi ahayd isbedelku marka aan lagu dahaaro qaadan karin an yakuuna tagayuru kaiira masaladii shan isbedelku waa inuu noqdo faaxish aad u badan oo magacii dhammaaba baabi'iya ayaan soo marnay oo qofku hadduu ku dhaartana uu yidhaha wallaahi inaanan biyo cabayn kuwaasoo kale hadduu cabo inaysan dhaartu ka burin ayaan soo marnay laakiin baabu nijaasa way adagta nijaasada xukunkeedu aadaa loo adkeeyey walidaalika biyaha qulataynka nijaasadu hadday ku dhacdo walow isbedelku haba yaraadaan waa nijaasooba ama laakiin casharkeena shalay waxaa shardi ahaa isbedelku inuu badan yahay leannu kaas wuxuu ahaa shay daahira oo biyihii ku dhacay shay daahir oo biyihi ku dhacay marka farqigaasa u dhexeeya walow tagayuran yasiiran walow kaana tagayuru isbedelku haba ahaado tagayuran isbedel isbedelkaasoo yasiiran ee fududba ha noqdo waa lifuxshi النجاaسة نijaaسada aad u foolxun marka isbedelkeedu yasiir ba ha noqdo وmin ثma sidaa darteed wuxuu ku yihi sheekha furida النجس الmuتaصiل bihi almuwaafiq lahu في الصفاaت نijaasta biyaha la xiriirtay oo waafaqsan xagga tilmaamaha biyihii ka waafaqsan waxaa lagu qadari ka bowlinkaadi oo kale munqadici raa'ixa biyihii maثalan waxaa ku daatay kaadi aan ur lahayn kaadi aan ur lahayn haddii dhinaca urka laga miisaami lahaa oo la dhihi lahaa kaadidu biyaha way urid dee kaadidii urba ma laha tusaale ahaan waa kaadi aan urahayna biyihii ku daatay qulataynkii waxaan ku qadaraynaa biashaddiha ashaddi sifaat tilmaamaha midka ugu daran ka lowni alxibri midabka qadda kaadida qulataynka ku daadatay intaasoo kaleoo qad ah oo madow ah haddii biyaha lagu shubi lahaa biyuhu midabkoodu ma isbedeli lahaa jawaabtu haddii haa kuu soo baxdo qulataynka ebrow waa nijaaso wa riixi lmiski kaadidaa biyaha ku daadatay qulataynkana oo aan wax ura lahayn riixdana waxaan ku qadaraynaa urkana carafta miskigoo kale carafta miskigoo kale intaasoo kaadigo miski haddii lagu shubi lahaa biyuhu ma isbedeli lahaayeen jawaabta hadday haa noqoto qulataynka waa nijaas wa dacmi alkhalli dhadhankana waxaan ku qadaraynaa dhadhankii biyaha khalka ah oo dhanaanka ah ayaan ku qadaraynaa fa in kaana hadduu ahaado bixaysu yuqayiruhu adnaa tagayur isbedel midka ugu yar haddii waxaas isbedelaan tanajasa qulataynka waa nijaasoobaya marka laakiin casharkeena shalay taa way khilaafsanay casharkeena shalay markaan ka hadlaynay biyaha haddii wax daahira lagu qaso sida maraqii iyo caanihii iyo haddii lagu qaso haddii shay aan tilmaanta biyaha waafaqsan oo midabka biyaha aan ku khilaafsanayn haddii shaygii lagu shubo sida maa-ulwardi waxaanu ku qadaraynay biawsadi sifaat tilmaamaha dhexdhexaadaan ku qadaraynay oo midabkii oo kale kuma anaan qadarayn midabkii qadii madoobeed kuma anaan qadarayn liannu baabu nijaasa ashaddu min baabi almukhaalid baabka mukhaalidka waxaa ka adag baabka nijaasada xukunkeeda adag fain zaala hadduu zuulay tagayuruhu tagayuru lmaa'i alqulatayn biyihii qulataynka ahaayoo nijaasadu ay bedeshay isbeddelkiisii hadduu zuulo binafsihi nafsi ilmaa biyaha naftiisa isbeddelkii isagaa isaga zuulay wax lagu daray iyo wax la khasbay ma aha biyihii isbeddelkii uu ka baaba'ay aw amase bimaa'in bisababi maa ama biyo kaloo lagu daray sababtooda isbeddelkii uu ku zuulay dahura dahura almaa biyaha qulataynka saasuu daahir ku noqday oo ulajeeddada laga leeyahay masaladan sheekha ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye biyuhu hadday qulatayn ay gaaraan hadday isbedelaan waxaanu nidhi oo nijaas intay ku dhacdo ay isbedelaan biyahaasi waa nijaasa mutanajis hab marka wuxuu kuu sheegay sheekha lagu daahirin karo biyaha qulataynka markii nijaastu ay bedeshay qaab waxaa jira daahir ay ku noqon karaan qaabkaasi wuxuu yahay haddii isbedelkii iskii uu usuulo isbedelkii iskiisuu isaga zuulay iskiis ayuu ku zuulay isbedelka hadduu iskiis ku zuulay biyihii waa daahir waxaa la mid a haddii biyo kale lagu daray biyo kale ayaa lagu daray waa daahir oo isbedelkii sidii uu ku zuulay biyihii markii lagu siyaadiyey isbedelkii buu zuulay waa daahir aw amase bimiskin ama isbedelkii wuxuu ku zuulay miski wax udgaya oo miskiya caraftaasaa lagu daray oo laga buuxiyey biyihii markii la arkay inay soo ureen oo nijaasadu ay urisay qofkii muxuu sameeyey bala soo carfaanu yiri markaasuu miski ku daray biyihii aw amase kuduurati turaabin ama carada calowgeedii ayaa isbedelkii ku zuulay caro oo kale oo lagu qasay biyihii oo calwiso biyihii midabkiisii si kale ka dhigtay ayaa isbedelkii ku suulay falaa falaa yadhuru biyuhu saas daahir kuma noqonayo waa nijaas weli nijaas weli mar haddaad miski aad tiri urkii biyaha oo qulataynkii markii bi nijaasadu ay urusay miskiyaan ku baabi'in haddaad tiri ebr waa nijaas weli ama caro calowgeedoo kale caraa lagu daray caradaa calowgeedii ayaa markaa midabkii isbedelkiisi uu ku baaba'ay ma daahir noqonayo weli nijaas leanna waxaa weeye labadan mas'alo waxaa ka muuqata in nijaasadii ay xoogaa ay asturmantay laakiin weli meesha ay ku jirto haddaad miski ku darto ama barafuun aad ku buufiso isbedelkii urkii nijaasadu ay dhalisay wuu qarsan yahay laakiin ma baabiyo haddii carro calowga sidaasoo kale aad ku calowdo midab midabkii isbedelana midabkii weli waa qarsan yahay laakiin isbedelku hadduu iskiis u baabao waa sax markaa caadi uu siiyo ama biyo badan haddii lagu darana isbedelka waxaa muuqanaya si caadiya inuu u baaba'ay waljaari biyihii socday ka raakidii biyaha fadhiya ay la mid yihin waa isku xugun biyaha ama ha socdaan ama ha fadhiyaan waxaad u fiirineen qulatayn ma gaareen mise waa ka yarya xagga nijaasada haddii biyaha qulqulaya mar walbaba qulatayn haddii ay dan yihiin ma nijaasoobayaan ilaa inay isbedelaan maaha haddii biyaha qulqulaya qulatayn ay ka yaryihiinna waxay ku nijaasoobayaan nijaaso ku dhacda xataa yuusan isbedelin walqulataani sheekhu marka wuxuu rabaa inuu sharxo qulatayn dhowr goor waan soo marnay qulataynka xisaabtiisii qulatayn muxuu yihi walqulataani labada qulatayn biyaha laleeyahay waa qulatayn khamsu mi-ati ridlin shan boqol oo rodol shantaa boqol oo rodoloo bilbaqdaadiy ee baqdaad biridli albaqdaadiy rodolkii baqdaad loo nisbeeyey taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta sheekhu wuxuu ku yidhi qulatayn waxaa la yidhaha shan boqol oo rodol oo weliba rodolka rodolku aqsaamu ridli shaamiyaa jira alridlu lmisri waaridlu lbaqdaadi rodolka magaalooyinka waa iskhilaafa miisaanka iyo cabirkiisa rodol masaraa jira rodol shaamaa jira rodol baqdaadna wuu jira qulataynkan marka lagu leeyahay waa shan boqoloo rodol biyuhu markay gaaraan shan boqoloo rodol miisaan ahaan markay gaaraan markaasay qulatayn magacaa la baxayaan marka lagu leeyahay rodolka lagu miisaamayo waa rodolkii baqdaad rodolkii baqdaad taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta xagga soo dhoweynta maxaa loola jeedaa bimacnaa taxdiid ma aha shan boqol oo xadaysan loolama jeedo walidaalika sidaa darteed falaa yaduru waxba dhibi maayo nuqsaanu ridlay laba rodol nusqaantoodu dhib ma lahan laba rodol haddii ka nusqaanto dhib ma lahan wayaduru laakiin waxaa dhibaya nuqsaanu aktara laba rodol wax ka badan biyi hadday ka maqan yihiin da dhib wey maalan waxaa ka maqan saddex rodol shantii boqol maba dhamaba saddex rodolaa ka maqan shan rodolaa ka maqan toban rodolaa ka maqan oo afar boqol iyo sagaashan iyo sagaalay noqdeen waxaan leeyahay afar boqol iyo sagaashan iyo toddoba afar boqol iyo sagaashan iyo toddoba hadii noqdo saddex rodolaa maqan saddex rodol hadday maqan yihiin eber wey marka qaliil wey kaiir ma aha marka qulatiin ma dhamma laakiin haddii hal rodol meeshii uu ka maqan yahay oo afar boqol sagaashan iyo sagaal uu noqday ama afar boqol sagaashan iyo sideed uu noqday oo laba rodol ay ka dhimantaha dhib ma laha labadaa rodol oo meesha ka maqan marka sheekha xilliyadan kitaabka kutubtan la qorayo waa macaayiir qadiim ah macaayiir waa halbeegyo xilligaa jiri jiray liannahu rodol hadda wax laguma miisaamo waxna laguma beego hadda macaayiirta waxa dareerayga oo dhan waxyaalaha macaayiirta lagu sameeyo oo halbeega u ah waxa weeye waa waxyaalahan yacni marka la miisaamayo ama la beegayo ama biyo ha noqdaan ama saliid ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan dareeraa ah waa liiter micyaarka macruufka innagu aan naqaano waa liiter qulataynka marka micyaarkan xadiiska ah ama halbeega annagu aan isticmaalno waa boqol iyo sagaashan ugu badnaan ilaa laba boqol oo liiter qulataynka boqol iyo sagaashan ugu badnaan laba boqol oo liiter way qulatinka liiterkaasa hadda halbeeg ah oo dadku u yaqaanaan amaa kutubtan xilligaa la qorayay qadiimka ah waa macaayiir qadiimow waa halbeegyo xilligaa la yiqiin oo hadda aan la aqoonin halbeegyo xilligaa la yiqiinay wuxuu ku yihi sheekha wa qadruhumaa qadru lqulatayn qulataynka haddii la qadaro qulataynka qadarkoodii bilmisaaxati taakayn iyo dhudhumin haddii lagu qadaro haddii cabirka taakada iyo dhudhunka iyo haddii lagu qadaro filmurabbaci filinaa'i weelka haddii lagu qadaro taakayn iyo dhudhun weelkaasoo almurabbaci ee afargeeska laga dhigay biyuhu hadday ku jiraan weel afargees ah oo la yidhaaho dhudhun ahaan meequu noqon karaa weelkaas qulataynka diraacun hal dhudhunu iyo wa rubucun hal dhudhunoo afar meelood loo qaybiyey halkiisa meel duulan min duulin xagga dhirirka iyo wa cardan min cardin xagga ballaca iyo wa cumqan min cumqin xagga moolka moolka hoose sheekhu wuxuu ku leeyahay qulataynka markii hore muxuu ahaa xagga miisaanka xagga miisaanka markii la fiiriyo waa shan boqoloo rodol oo baqdaadi haddaan idhaaho aan dhudhun saarno weelka qulataynka dhudhun aan saarno markii la yidhaaho weelku murabbac hadduu yahay afargees murabbac hadduu yahay waa sida kitaabkan oo kale wey kitaabkan hadda waxaa weeye waa murabbac afar gees uu yahay murabbac hadduu weelku saas oo kale u yahay waxaa la doonaya yuhi sheekhu in dhirirka uu ka noqdo hal dhudhun iyo rubuc weelka qulataynku ay ku jiraan dhirirka waa inuu ka noqdo hal dhudhun dhirirka waa sidaan sida caadigaa waxaa weeye yani hadduusan muhallat ahayn zaawiyadu haddaysan ahayn zaawiya muhallat zawaayaadka waa la qaba zaawayada hadday tahay zaawiya murabbaca hadday tahay waxaa dheer dhirirka ballaca iyo dhirirka daa'iman waxaa dheer murabbac hadduu yahay dhirirkaa dheer dhirirkii marka hadduu saan yahay wuxuu ku yihi sheekhu intaba waa inaysan kala dheeraan inaysan kala dheeraan oo dhirirkuna waa inuu yahay hal dhudhun iyo rubuc halka dhudhun waa laba taako qof walba markuu isdhudhumiyo dhudhunkaaga taakee laba taakaad noqon halka dhudhun haddii taako loo bedelo qof walba dhudhunkiisa ha taakeeyo waa laba taako oo kale dhudhunka halka dhudhun marka laba taako halkaas dhudhun maxaad lagu deri rubucaad ku deri hal dhudhun iyo rubuc way yani weelka dhirirkiisu markuu noqo hal dhudhun iyo rubuc rubuca maxaa loola jeedaa halkan dhudhun waa afar meelood loo qeybiyey halkiis qaybood waa inuu dhirirku noqdo waxaa sidaas oo kale lamid uu ku yihi wacarda balicuna waa inuu sida noqdo waa inay isla ekaadaan yani weelka dhirirkiisa iyo balaciisa balicuna waa inuu noqdo hal dhudhun iyo rubuc wa cumqan cumqiguna waa inuu sida la ekaado cumqiga maxaa loola jeeda weelka gudihiisa hoose moolka moolka haddii yani dhudhun lagu taakeeyana waa inuu noqdo hal dhudhun iyo rubuc meesha marka maxaa ka iman karaa waxaa ka iman karaa halkii dhudhun iyo rubuc hadduu dhirirkii noqday hal dhudhun iyo rubuc waa dhirirka ballicuna hal dhudhun iyo rubuc moolka hoo hoose oo weelkuna hal dhudhun iyo rubuc intaas buuxi bis weel intaas cabirkiisu yahay buuxi haddaad buuxiso waxaa kuu dhalanaya qulatay weelka marba haddii yacni ballaciisu uu yahay hal dhudhun iyo rubuc cumqigiisuna yahay hal dhudhun iyo rubuc dhirirkiisuna yahay hal dhudhun iyo rubuc buuxi qulataynaad haysata qulatayn saasuu kugu cabiray masaaxa ahaan haddii marka masaaxada loo bedelo rodolkii haddii loo bedelo rodolkii wuxuu noqonaa ilaa hal dhudhun iyo rubuc haddii la yidhi meel kasta dhirirkii iyo cumqigii gudihii hoose iyo ballacii hal dhudhun iyo rubuc haddii la yidhi maxaa ka imanaya shanuu noqonaa shan rubucood dhirirka tusaale ahaan hal dhudhun iyo rubuc halka dhudhun naftiisa afar qaybood u kala jebi rubicii kaleo meel walba la jirana ku dar muxuu noqonaa khamsatu arbac shan rubac wey meel kasta shan rubac ilaa halkii dhudhun afar meelood usii kala jebi halkii dhudhun afar meelood u jebi iyo rubicii ziyaadaha la jiray shan rubac oo noqonaa qayb kasta shantaa rubac ood ka soo qaado qaybtaa marka shanteeda rubac ood ka soo qaadayso hal rubac oo kasta wuxuu qaadaa biyo afar rodola hal rubuc kasta ilaa weelkii shan rubuca loo qeybiyey dhirirkiisii ballaciisiina shan rubuc moolkiina shan rubuc hal rubuc kasta wuxuu qaadaa shan rodol qaado xisaabta marka waxay kuu soo bixi shan boqol oo rodol marka haddaa isku dhufsatid shan boqol oo rodol habkay xisaabta kugu soo baxayso waxaa weeye wuxuu ku yihi sharaxa sheekha id kullu rubuci diraaci hal rubuc diraaco kasta yasacu wuxuu ku filan yahuu qaadaa arbacata ardaalin baqdaadiya meel kasta waxaan ka dhignay shan rubuc hal rubuc kasta waa afar rodob rubucaanna afar rodob rubucaanna afar rodob saas wa majmuucu daalika kaas haddii la jamciyo oo laysku darana mi-atun wa khamsatun wa cishruuna rubucan waa boqol iyo labaatan iyo shan rubuc boqol iyo labaatan iyo shan rubuc xaggee kaaga iman xaasilatun boqol labaatan iyo shantaa rubuc waxay kaaga yimaadeen min darbi duuli yacni dhirirkii weelka ayaad waxaad ku garaacday wahuwa khamsatu arbac dhirirku meequ noo ahaa khamsatu arbac shan rubucu noo ahaa shan rubuc see nagu ahaa soo dhirirka ma aanan dhihin diraac iyo rubucu halkii diraacad afar usii kala qaybinayo iyo rubcii la jiray shanu kuu noqonaa marka dhirirkii oo shan rubuc ahaa ayaad waxaad ku dhufaneen fii mili isagoo kale wahuwa alcardu cardigana shan rubucu ahaa shan shan lagu dhuftay noqonaya marka labaatan shanay noo noqon uma alxaasilu wixii noo soo xasilay wahuwa khamsatun wacishruuna rubucan waxaa noo yimid labaatan shanaan meeshaa noogu yimid labaatan shankaa rubuc ayaa waxaan ku dhufanaynaa fii khamsati arbaaci basdi lcumqi moolkiio isaguna khamsatu arbaaca shantiisii moolkii shantiisii ayaad ku dhufan labaatan shan shan lagu dhuftay boqol labaatan shan boqol labaatan shan ayuu noo yimid marka boqol labaatankaa shan ayaad waxaad ku dhufanee ilaa rubuc kastaa wuxuu deeqay arbacatu ardaal boqol iyo labaatankaa shanaad waxaad kusii dhufanee rubuc oo makhraj rubuc rubuc meeshuu ka baxo waa afar afaraa ugu yar rubuc meeshuu ka baxo boqol labaatankaa shanaad waxaad ku dhufanee afar haddii boqol labaatan iyo shan marka afar lagu dhufto wuxuu soo bixi khamsu mi-ati ridlin baqdaadiya shan boqol noo noqon shan boqol ayuu noo noqonaa markaas waa markii masaaxo lagu keena yacni dhudhub waqadruhumaa qulataynka qadarkooda bilmisaaxati taakayn iyo dhudhumin lagu qadaro fi lmurabaci fi linaa'i lmurabac weelka afargeeska laga dhigay waa diraacun wa rubucun hal dhudhun iyo rubuc duulan min duulin xagga dhirirka wa cardan min cardan xagga ballaci wa cumqan xagga moolka wa fi lmudawari wa fi linaa'i lmudawari weelkii la wareejiyey oo geesas aan lahayn weelku hadduu wareeg yahay sida fuustadoo kale fuustada hadda afkeedu afargees ma lahan waa mudawara ceelkuna waa la mid ceelku waa mudawar isagu wareegsanya geesas ma lahan wa fi linaa'i lmudawari weelka la wareejiyana wadaalika kalbi'ri ceelkii oo kale weelka mudawarka haddii biyuhu ay ku jiraan qulataynku meeqay noqonayaan weelka waxaa la rabaa inuu noqdo diraacaani laba dhudhun waa inuu noqdo cumqan min cumqin xagga moolka wadiraacun hal dhudhunna waa inuu noqdo cardan min cardin xagga ballaca duul asaga kama imanayo dhir lianna afargees isagu ma laha wuxuu leeyahay weelku hadduu afargees yahay wuxuu leeyahay cumqi oo moolkii hoose ah iyo ballac oo afkan wareegiisa ah marka waa inuu moolka hoosena u noqdo laba dhudhun weelkaas ballacna waa inuu weelkaasi u noqdo hal dhudhun waa inuu noqdo buuxi weelka noocaasi weelka noocaasi haddaad buuxiso cabirkiisu intaa yahay qulataynu ku noqon biyaha ku jira qulataynu wa taxrumu waxaa xaaraamahu ku yihi sheekhu addahaaratu in lagu dahaaro qaato xaaraama bilmaa-i biyihii in lagu dahaaro qaato xaaraama biyahaasoo almusabbali ee la waqfay musabal waxaa loola jeedaa waqafka biyaha waqafkaa in lagu dahaaro qaato xaaraama lishurbi liajli shurbi cabitaan dartiis biyihii loo waqfay laguma dahaaro qaadan karo yacni waxaad arkay mararka qaar biyo qofkani uu u waqfaday in la cabo meelaha waddooyinka iyo meelaha dadku ay maraan iyo waddamadaas qaar waad ku arkay waxaad arkee yacni tubo qof uu waqfaday oo uu leeyahay uu ku qoray uu leeyahay tubadan waxaan ku waqfay dadka waddada maraya inay ka cabbaan galaasuu marka dhex dhigi galaas ayuu dhex dhigiyo tubadaa hoosteeda galaasuu dhex dhigi waxaana ku qoran biyahan waxaan ku waqfay cabitaanka dadka waddada iska soo maraya biyaha noocaas oo qofku uu u waqfay oo meeshiiba ku qoran amaba markii horeba uu ugu talagalay waqaf cabitaan ah kuma wesaysan kartid kuma qubaysan kartid dharna kuma mayran kartid waa xaaraan liannahu shardun yukhaalifu maslaxata alwaaqif waxa aad samaysay waa yacni dhaqan ka soo horjeeda liannahu ficlun yukhaalifu maslaxata alwaaqif waa ficil ka soo horjeeda maslaxadii qofka waaqifka ahaa qofkan biyaha wuxuu u waqfay oo jidka uu dhigay waxaa weeye in dadka jidka maraya ay yani markay soo oomaan ay ku leexdaan oo ay cabbaan saasuu ugu talagalay adigana dharaad isaga mayratay ama waad ku qubaysatay ama waad ku weysaysatay xaaraan wey wa taxrumu waxaa xaaraama adahaaratu dahaaro qaadasho bilmaa biyaha in lagu dahaaro qaato waa xaaraan biyahaasoo almusabbali ee la waqfay lishurbi liajli shurbi cabitaan dartiis loo waqfay laakiin tasixu dahaaratu bihi haddii lagu dahaaro qaadato hadda weysadii way ansixi laakiin xaaraanaad ku dhacday xaaraan aad ku dhacday allah subxaana wa tacaala